waxaan rabaa inaan wax ka idhaahdo xaaladda h i v aids ee puntland h i v aidska puntland maalinba maalinta ka dambeysa xogta laga hayo cudur ahaan wuu sii kordhayaa sanadkii hore december waxaan soo bandhignay dadka qaata dawada h i v-ga ee xarumaha caafimaad ku xiran ee nool inay yihiin afar boqol afartan iyo afar xogtii ugu dambeysay bishii ugu dambeysay hadeer waxaana loo soo gudbiyey in dadka qaata oo nool dawada xarumaha caafimaadka ku xiran inay yihiin afar boqol toddobaatan iyo lix dadka qaba cudurkan oo wadanka ku jirana ay yihiin saddex kun sideed boqol sagaashan iyo kow oo dadkaasoo inta la baaray laga helay cudurkan h i v aidiska goobaha looga helayna waxaa weeye meelaha babliga oo danta guud loogu shaqeeyo xarumaha caafimaadka ah laakiin bareefadadii maahan cudurkan sababaha uu hadeer noogu sii faafayo usii badanayo waxaa weeye puntland waxaa ku batay meelaha khatarta ugu jira cudurkan uu ka imaan karo hotspotska oo ay boosaaso ugu weyn tahay halkaasoo dekedda magaalada boosaaso ay ay dad badan oo yeman kasoo gudbay oo cudurkan qaba ay soo gelayaan waxaa kaloo jira kuwo kaloo ayaguna waqooyi iyo meelaha nooga imaanayo cudurkan sii faafinaya marka reer bulshada reer puntland waxaan rabay maanta inaan kula taliyo inay goobaha caafimaadka tagaan si cudurkan isaga baaraan talooyinka looga hortegi karana ay uga soo qaataan haddii alla idmo taasaan rabay inaan kula taliyo bulshada reer puntland waxaan kaloo rabay inaan kula dardaarmo dhalinyarada iyo dadka jecel inay isguursadaan ayagana inay isbaaraan ka hor intaysan isguursan wadaadada iyo shuyuukhda meherisana waxaan ku boorin lahaa inay dadka kula taliyaan xilliga meherka ka hor inay isi soo baaraan h i v ga iska soo baaraan